barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda sagaalka bisha mey sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay nin dhallinyaro ah oo xerada dhadhaab ka soo saaray xirfadlayaal badan oo dhinaca caafimaadka ah kuwaasoo bulshada wax badan u taray way barteen midakaalka caafimaadka si fiican bay u barteen wayna fahmeen markii dambena waxaa dhacda ilaahay qadartiisii inay qayb ka mid a ka shaqeeyaan meeshii aan aniga aan uga shaqeeyo mishaar un bilaabo qaarkoodna waxaa dhacday mar alla markii ay barteen oo xilligii fiican ay ku haageen waxay aadeen soomaaliya oo halkaasay shaqo ka raadsadeen qaarna waan maqliba shaqo inay ka heleen oo halkaa shaqo ka wadaan qasiidooyinkii ramadaanka ayaad sidoo kale maqli doontaan cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
shiinaha ayaa sheegay in gantaalkii ka farabaxsaday ee maalmahan la hadal hayay uu axadda maanta ah ku soo dhacay badweynta hindiya iyadoo inta badan burburka gantaalka ay gubteen markii ay soo gaareen jawiga ku xeeran guudka dhulka warbaahinta shiinaha oo soo xigatay khubarada cirbixiyeenta shiinaha ayaa ku waramay in gantaalka uu maanta barqanimadii xilliga shiinaha ku dhacay meel u dhow jasiiradda maldives ee badweynta hindiya arrintaas oo soo gebagabaysay maalmo uu caalamka hadal hayay halka uu ku dhici doono gantaalkaasi uu shiinaha hawada sare u diray balse xakamayntiisii ay faraha ka baxday waaxda maaraynta hawada ee maraykanka ayaa xaqiijisay in gantaalka uu dhulka dib ugu soo laabtay kuna dhacay jasiiradda carabta balse ma aysan xaqiijin inuu ku dhacay dhul ama bad iska horimaad ayaa maalintii sabtida bannaanka hore ee magaalada qudus ku dhex maray banaanbaxayaal falastiiniyiin ah iyo booliiska israa'iil iyadoo tobannaan kuna muslimiin ah oo cibaadaysanayay ay ku tukadeen meel u dhow masaajidka al aqsa dhallinyaro falastiiniyiin ah ayaa waxa ay tuureen dhagxaan iyagoo shiday dab islamarkaana jiiray xayndaabyadii booliiska ee jidadka aadah irdaha hore ee deyrka ee magaalada iyadoo askarta fardooleyda uu sitay qalabka rabshadaha ay adeegsanayeen gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo biyo xoog leh oo ay buufinayeen si ay isaga celiyaan ugu yaraan saddex iyo konton qof ayaa dhaawacmay sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee falastiin booliska israa'iil ayaa sheegay in ugu yaraan hal sarkaal uu dhaawacmay xiisad ayaa ka taagnayd magaalada guud ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo ay sii kordhayso carada laga qabo in falastiiniyiinta laga raro guryaha ku yaala magaalada qudus ee dhulka ay sheeganayaan yuhuudda degtay
warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa voice of america washington duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay markaana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo alhabuurka oo maalin walba oo axada aad ka dhegaysataan hadahan oo kale barnaamijka duhurnimo idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka hibada iyo alhabuurka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa mid ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo hal abuur dhanka xirfadaha caafimaadka ah bara qaar ka mid a dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare halka sidoo kalena uu shaqa abuur u sameeyey dhallinyarada uu tababarada dhanka caafimaadka uu siiyey sidoo kaleete qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa waxay ka shaqeeyaan gudaha soomaaliya barnaamijkana waxaa marti iigu ah maxamed xaalays maxamed kusoo dhowow barnaamijka hibada iyo alhabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka maxamed bal ugu horeyn waxaad nooga warantaa maxaa kugu dhaliyey in dhallinyarada ka baxda dugsiyada sare ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aad u samayso goob ay markaasi ay ku bartaan dhanka caafimaadka bismillaah runtii waa su-aal muhiim ah muddadii hadda ee xeryaha furnayeen soddonka sano iyo kowda ah waxaa igu kalifay waxaa dhacday arday badan ayaa ka baxday iskuulaadka ah secondary ama qaarkood ku dhacay standareedyada kole waxaa dhacday marka ardaydii yaa in badan waxay aad u jeclaysteen ama qaar badana u fidiyey inay wax ka bartaan caafimaadka maadaama kelinigii aan ku leeyahay xerardhaabifo marka waxaan sameeyey arday ka mid ah baa meesha i imaatay oo muddo igala shaqaysay anna aan tababaray mudday shaqaynayeen kadibna waxay sameeyeen shaqadii aan u bogay way barteen midhakaalkii caafimaadka si fiican bay u barteen wayna fahmeyn markii dambena waxaa dhacday ilaahay qadartiisii inay qayb ka mida ka shaqeeyaan meeshii aan aniga aan uga shaqeeyo mishaar u bilaabo qaarkoodna waxaa dhacday mar alla markii ay barteen oo xilligii fiican ay ku haageen waxay aadeen soomaaliya oo halkaasay shaqo ka raadsadeen qaarna waan maqlabe shaqayna ka heleen oo halkaas shaqo ka wadaan tan kale waxaa jirtoo kale arday runtii fara badan ilaa ay xilliyada aan furnayn clinikan wuxuu furan yahay muddo labaatan sano ah labaatankaas sano uu furan yahay dhallinyaro badan baa ka faa'iidaysatay oo gabdho ah iyo welal ah qaar gabdhihii waxay aadeen iyagana soomaaliya ah qaar wiilashiina waxay aadeen qaar soomaaliya qaarna wax yar baa ka joogo marka inta badanna waxa aan sababta aan u sameyna waxay ahayd maadaama ardaydan soo qalinjibiyeen shaqooyin badanna inay helin hay-adihii iyo dowladihii kenya iyo meel kasta waxba ka helin waxaa danta noqotay in wixii aan awoodi karo aan qaato si shaqo abuur ugu sameeyo si noloshooda dambe dib mataqaana ay wax u soo saartaan marka inta badan brograamkaasaan ka shaqeeyaa ilaa haddana waa wadnaa arday kaleeta hadda imaatay oo sanadkii hore dhammaystay marka kuwii hore ku jiraan dhahnay weli oona dhammaynin marka bal waxaan erjaanis kale suga marka maxamed dhalinyaradan aad siisa tababarka dhanka caafimaadka sida aan ka dhawaajiyey hordhaca barnaamijkaba waxaa jira in kollejyada iyo jaamacadaha dalkan kenya qofka markuu baranaya caafimaadka in qarashaad fara badan uu ku baxo marka dhalinyaradan ma iyagaa kuula yimid fikirkan ah in aad waxbarto mise waa mid adig kaa imaaday
xaqiiqdii labada dhinac waa ka imaadeen qaar ehel ah oo aniga aan ku qasbay inay bartaan iyo qaar dhallinyaro firfircoona oo iyaga la yimid labada dhinacba way u imaadeen labada dhinacba waa ka qayb galeen qaar anaa mataqaana u sheegay inay imaadaan ka faa'iidaystaan siibo meeshan aan hadda dhallinyarada aan ku tababaraya ama ay baranayaan ama baraticalka ama daawada ama qaabka mataqaana farmasista ama qaabka medicalka ah ama qaabka laabka ah waxoo dhan waxa aan ugu talagalay in dhallinyaradan maadaamay dhallinyarada ay yihiin qaarna hadda dibadahay aadeenbo markii dambena naftigooda waxtar aan ka helay dhallinyarada aan tababaray yaa dal iyo dibadba waxtar badan aan ka helay marka runtii qayb anaan la imaado qaybna ayagaan la imaado marka waxaad ka dhawaajisay qaar ka mid a dhallinyaradii aad waxbartay ee dibadda tegey ee dibudejinta ee waddamadaasi ka helay in iyagu weli ay sidoo kale gacan ka geysanayaan xaruntan marka dhallinyaradaasi ma ka qayb qaataan in dhallinyaradan loo sii wada tababaradan iyo sidoo kale markaasi sida ay xirfadan caafimaadka u heli lahaayeen runtii qaar ka qayb qaata way jiraan oo dhallinyarada ehelka xagga dibadaha jiro mar walbaba xataa mar qaarkood waxaa dhacdo in hooyooyinka ifa degan ay ilmahooda ii keenaan oo secondary school dhameeyey ay dhahaan ilmihii way dhammeeyeen shaqana uma hayno maxamedow bal meel u raadi sababtaasa marka igu kaliftay inaan meelahan ku calaadiyo oan u raadiyo qaar kelinay aan ku lahaa kismaayo iyo qaar aan ku lahaa doobley iyo labadii halka aan ku lahaa intaba iyo qaar saaxiibaday leh oo keliniyada qaarkood caafimaadka ah marka xil weyn baa iska saari tan kale dhallinyarada dibadda jirto qayb ka mid ah aad bay u dadaaleen khayr allah siiyo waa qayb badan bay iga caawiyeen marka maxamed waxaad sheegtay markii laga tago gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab dhallinyarada markaad waxbartay inay qaarkood gudaha soomaaliya ay shaqo ka heleen sidoo kalena xarumo caafimadood ku leedahay sida kismaayo iyo dhobley oo kale inay xilligan ay ka shaqeeyaan marka dhallinyaradan markii ay kuu imaadaan intooda badan ma jiraan caqabada aad kala kulanta
runtii dhallinyaradan horta waa dhallinyaro educator aad wax u bartay maasha allah ah ninkaa inta badan level secondary school dhameeyey baa noo imaaday inta badan dhallinyarada aad baa mataqaanaa faa'iido badan ay u heleen iyagana wax dhibaato aan kala kulma ma jirto caqabada waxawaa dhallinyaradii qaarkood way jiraanoo sidai ay rabtay aada helinin laakiin inta badan boqolkiiba siddeetan aad bay u fiican yahay dhallinyarada
waayahay maxamed marka dhallinyaradan waxaan ognahay in dhallinyaro fara badan ay sanad walba dugsiyada sare xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka baxaan kuwaasi oon shaqooyin haysanin qaar ka mid a dhallinyaradii aad tababartay baa waxay ka shaqeeyaan xarumaha caafimaadka ee hayadaha samafalka ee xeryaha ka shaqeeya markii laga taga marka kuwaasi hayadaha u shaqeeya ma jiraan kuwo adiga aad waxbartay oo xarumo caafimaad naftooda ka sameeyey gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab runtii way dhacday dhallinyaro ilaa iyo adiga hadda aan tirinaya afar dhallinyaro ah waxay ka sameeyeen horumar ah guud ah xeerada radaab ifo qaarka kaletana sida maqaal igu ah ama warka aan ku helay waxay ka samaysteen doobley iyo kismaayo iyo muqdisho marka kuwa xeryaha dhadhaab ka sameeyey ilaa anakan way la soo xiriiraan ifo qaar dhagaxley bay aadeenba marka dhallinyaradii ka shaqaynaysay ifo way joogaan weli way shaqeeyaan inta badan rajadoodana aad bay u fiican tahay shaqadoodana way siisiyaasadeen aad bay mataqaanaa u shaqeynayaan shaqooyinkooda
xarunta intaan ku sugnaa waxaa ii muuqday dhallinyarada qaarkood inay ku howlaneen qaar dadka siinaya daawooyin amaba markaasi u qorayey qaar sidoo kaleeta markaasi dadka siinayey daawooyinka kala duwan hadday tahay filimbada lagu xiro marka dhallinyaradan takhasuskan muddo intee la eg baad ku bartaa
actually mara qaarkood waxaan dhallinyarada aan qaar waa six years qaar waa four years qaar waa three years qaar waa two years marka way isku jiraan dhallinyarada mataqana siday u kala fahmad badan yihin weyaan kuwa fahmada badan markiiba laba sano kadib ama saddex sano kadib way ka dhaqaajiyaan meelo kale sii aadaan kuwa kaleetana lix sana ku qaadata kan ugu badnaa lix sana ugu qaatay oo tababarka ahaa kuwa kalena markay saddex sano ay gaaraan qaar ayaga meel furtay oo kliniyadooda ka shaqaysto oo qaar injo-yada hay-adaha u shaqeeyaanba hadda ay ama qayb helboosyada qaarkood baa ka shaqeeyo marka shaqadana muddaan soo waday ilaa iyo muddo labaatan iyo kow sana camal waan soo waday labadii kun baa shaqadaan bilownay marka dhallinyaradii hadda alxamdulla shukri aad bay u dadaalayaan qaarna waxay hadda aadeen soomaaliya oo weli ka shaqaynayaan marka inta ugu badneed ragga ugu badnaa waxay ahaayeen maximum saddex sano ugu badneed marka qofka dhallinyarada markuu kuu imaado fikirkan ku saabsan inaad waxbarto uu kula imaado maxay tahay takhusaadka kala duwan ee dhanka caafimaadka ad barto
inta badan caafimaadka hadda aan barno waxaa weeyaan qayb teoriga qaybtan bracticalkaan barnaa sida qofka subcontino looga siinaya qofka laynka sida loogu xirayo qofka sida kateetarka kaada haddii ku dhegto qofka uga sii dayn karo qofka injiriyada dhaawacyada mataqaanaa sida qalimada yaryar oo kaleeto fufudud oo mataqaanaa ama dhaawac qofka hadduu ku soo gaaro ama gargaar deg deg haddii qofka xabad yar ku dhacdo siduu gargaar deg deg ugu samayn lahaa qaab waxaan u barnaa nersinga oo badnaa qayb kalena waxaan barnaa farmasistam oo barnaa qaabka farmasho ugu shaqayn lahaa sida daawooda antibiotigada isku meel noqon lahayn iyo qaar fitaminaadka ah iyo qaar anti inflamentariga xanuunbaabiyaasha gooni ah marka qaarna farmashaysta ahaan buu bartaay oo ka shaqaystaa qaarna laab buu bartaay oo laabka waxa ay joogo dhaqaatiir dhallinyaro fiifiican fircoon oo iyagana horey u soo tababartay qaarkaasna laabkay sii bartaan oo ka sii faa'idaystaan marka dhallinyaradan takhusaskaas kala duwan ee dhanka caafimaadkeed maxamed ka sheekaysay inta badan dhallinyarada kuu imaata ama xilligan aad waxbarayso takhusaadka ay ugu jecel yihin maxaa ka mid a
inta badan waxay ugu jecel yihiin mesanjinga waxay u jecel qalimada fudud bay aad ugu jecel yihiin inay wax qalaan bay aad u jecel yihiin iyo inta badan qaarkoodna waxay jecel yihiin markaa fiiriso inta badan waxay aad u jecel nersinga inay sameeyaan
maxamed markii laga taga dhallinyaradan aad wax barto waxaad ku gorbadaa oo kale dadka danyarta ee ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo in aad gacan ka geysato sida aad u caawin lahayd dhanka caafimaadka marka ka warran arrintaasina arrinta waa xaqiiqa ah dhallinyarada hadda tababarato waa dhallinyaro danyar ah oo aad iyo aad u danyar ah sidaa u socotaba qaxootigan dadkan soddon sano ee qaxootiga hadda iyo kow sano la joogaa dhallinyaradii wax camal weyna ma sii hayaan marka waxay inta badan aan ku qasbanaanay dadka familkiina dhaqaalo uma hayaan marka waxaan ku qasbanaanay inaan caawinno oo aan u caawino wixii dhallinyara duruufahaas haysto inaan garab istaagno wixii kale awooddiina annaga inkastoo hay-ad ama enjoinhnu kambanihnayn laakiin awooddeeda tabarteeda wixii aan caawin karo kama hagrado lacagna kuma xiro dhallinyaradaas baad arrintaasi aad sheegta inaad caawiso waxaa jira qoysas danyar oon iyagu awoodin inay iska bixiyaan xarumaha caafimaadka xilliyada ay xaalada caafimaad darra la soo darsaan dadkaas iyaguna gacan baad ka geysataa inaad caawiso ka warran dadkaasina xaqiiqdii way jirtaa sababtoo ah qofka biniaadanka mar walba caawin buu isaga baahan yahay qaxootigiisa ula socotaydbo boqolkiiba soddon baa waxba haysaninba aad iyo aad u rafaadsan dhaqaalena haysanin marar qaarkood waxaa arkaysaa dad xanuunsan oo kuu imaanayo oo kuleeyihiin aniga lacag ma haysto qarashna ma hayo ilmihina wuu iga xanuunsan yahay isbitaalkiina daawaan ka suwaayey sumay dheh marka waxaan ku qasbannahay inaan qofkaa caawinno sababta ah dadkii aan caawinayay ee aad mataqaan u waxinayay waa dadka aan aad iyo aad mataqaan mar walbaba duco fara badan ay bixiyaan oo aan ka helaa saasa haddana dhaqaalihii meelo kale iga sii ziyaadaa marka dadka inta fara badan ee imaado waxa weeyaan waxay u badyihiin dad duruufo aad oga muuqdo marka qaarkan waxaan ku daaweyna xusbo duruuf waxa la yidhaahdo kuwii daawada jenerig qaadan kara daawo jenerig siinaa kuwa original qaadan original siinaa marka physical kuwa waxba haysanina oon ugu talagalina daawada ay awoodi karaan baan siinaa oo aan annaga naga bixi karto inkastoo haydahan laakiin wixii aniga awoodeeda oo dhan waan siinaa aad baan u caawinaa marka inta tabartee dadkana aad bay mataqana duruufahooda oga muuqdaan oo mar walba xagga isbitaalaadka waan ku liidanaa marka qasab waxaa ah inay imaadaan kiliinyada meelaha daawadan imaadaan marka inta boqolkiiba dadka aad bay ugu xiran yihiin dadka masaakiinta qaas ahaan aad bay ugu xiran yihiin oo dhaqaaleeya waayahay maxamed markaan taa aan ka tagno aan dib ugu soo laabanno xaruntaadana caafimaadka ee xaalays medical center rajadaadu ma tahay maadaama muddooyin ku dambaysay ahayd ama markaas hadaleyna in xerooyinka qaxootiga dhadhaab in la xirayo rajadaada ma tahay hadday xerooyinka ay sii jiraan gaar ahaan xerada ifo inaad sii wado tababaradan aad siinaysa dhallinyarada
waa runtii way jirtaa waana ku qasbanahay inaan sii wado tababarka ah ilaa iyo xerada laga xirayo maxaa yeelay dhallinyaradii wax shaqa ma hayaan dhallinyaradii waxaa u badiyeen shaqala-aan marka waan ku qasbanahay inaad dhallinyaradii hawsha sii wado haddii la xirana meesha ay xiraan ama la xiro xeraha qaxootiga ah oo kalaas meeshaas ku dhammaanaysaa markaa shaqadoodii haddii noqoto marka ama soomaaliya u gudbayna haddii noqoto kenya u gudbayna haddii noqoto waddamo kale loo sii gudbinaya marka ani xaalaysta ahaan waan ku qasbanahay inaan dhallinyaradii sii caawiyo waana iga mudan yihiin marka mararka qaarkood waxaa dhacdaa in dadka ama dhallinyaro fara badan ee hami fara badan ay u hayaan in ay xirfadan caafimaadka ay bartaan welina ay joogaan xerooyinka qaxootiga iyo dhadhaab balse duruufo iyo sababo jiro awgood aysan ku dhiiranaynin inay xirfadan ay bartaan maadaama aad si tabarucaad aad u caawinayso dhallinyaradaas maxaad ku odhan lahayd
runtii dhallinyarada way jiraan oo hadda arjiyada aan qabano dhallinyaro badan baa sanadka hadda surowgeed soo baxday aad iyo aad shaqalaan u soo baxday marka way ugu adkaatay inaan dhammaan wada qaato meeshuna meel yar marka waxaan ku qasbanaaday wax un yar ah dhallinyaradii ficiladii weli way ku jiraan inay baahidooda way muuqataa mar walbana way u taagan tahay wayna rabaa inay medicalka sii bartaan awooda badan soomaaliya inta badan waxaa la saaraa xagga caafimaadka ah yaa la saaraa maadaama soomaaliya dal sabool iska yahay caafimaadkoyna aad ugu liito dhallinyarada iskuulaadka ama sekondary ka baxaysoo dhan aad waxay u jecel in caafimaad wax ka bartaan balse dadkaas isaga ah waxaan dhihi lahaa samra insha allah yominal ayaan baa la heli doona jaaniskaas wuuna soo bixi doona haddii ilaa yiraahdo dhallinyarada qaarkood oo meelaha kiliinyada kale oo saaxiibada kale waa ku waaniyaa inay fikirkiga qaataan oo dhallinyarada sii tababaraan marka dad fara badan baa qaatay oo runtii qaybo badan ka qaatay inay sii tababaraan marka dhallinyaradii weli weli qaar baa mataqaana shaqalaan ah aad iyo aad u shaqalaan ah inta badan waa shaqalaan oo waxa anaga qaadanaba aad u yar waayahay maxamed waxaa jira dhallinyaro fara badan oo ka dhooftay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo oo maraykanka canada australia iyo waddamada yurub tegey kuwaasi maxaa loogu baaqi lahayd si ay gacan ooga geystaan in dhallinyaradan aad tababarka aad siinayso iyagana ay ku caawiyaan wixii karaankooda niyo runtii waa saxiix waxaa jiro dhallinyaro badan oo naga baxday oo xeryaha dhadhaab ifo ka baxday oo dibadaha aaday dhallinyarada runtii horta ma dadaal xumeyn oo dhallinyaradii wadamada qaarkood dhadhaab xagadheer dhagaxlii ifa ka wada baxay dhallinyaro fiican bay noqdeen dadkii qaxootiga aad u xusuustay marka wayna dadaaleen oo hadda mashruuca indhood waa tii waagii dhawada keeneen oo indha fiiqa ah dhallinyaro ay bixiyeen dhaqaalaha ugu badan waxaa bixiyeen xeerada dhadhaab ifo ayaa bixiyey marka mashruuca dhallinyarada mar walba way dadaalaan way wadaan laakiin waxaan ugu baaqayaa inay sii dadaalaan sababtoo ah waxay ka helayaan faa'iido badan ajir badan waxaana kaloo faa'iido ugu jirto dhallinyarada ay tababareen beri ka maalin baa laga yaabaa inaan facdo ayaga naftigoodii marka waxaan kula talinahaa dhallinyarada inaan caajisin daalka ay sameeyeen mid dalba jibbaar ah inay sii sameeyaan dhallinyarada ifo aad baan ugu boorinaya marka caqabadaha kala kulma aad markaas aad kala kulanta aan idhaahdee dhallinyarada aad waxbarayso qaab nooceeda uga gudubtaa
runtii dhallinyarada horta dhallinyaro wax soo baratay baa inta badan isla kulanaa mar walbana waxbaa shaqadooda kuma xumo inta badan waxaa la yidhaahdo waxaan barnaa horta marka hore inay meesha la socdaan oo ay indhaha kala socdaan cashirka la siinayo iyo baraatika laga siinaya kadib marka ay galaan markaa kadib baa waxaa usoo baxdo inay u fudaato marka hal qof iyo laba qof baa laga yaabaa inaan mataqaana kala kulanno dadkaasna wax qiimo weyn ma sii ahno waan kasii gudubnaa oo masii wax stress naguma abuuraan ugu dambayntii marka maxamed maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay kaa dhegaysanayaan
dhallinyarada waxaan ugu baaqi lahaa maanta dhallinyaro badan baa soo kacday oo iskuulaad fara badan soo dhameeyeen wadankiina shaqalaan badan baa ka jirto ama kenya ha ahaato ama soomaaliya haato ama africa ha ahaato marka waxaan ugu baaqi lahaa nin walba aqoontiisa inta la eg tahay nin walbaba inuu baro u faa'iideeyo si dhallinyaradeen ay horumar u gaaraan si ay dhallinyarada mataqan waxyaalaha qatarkeena u gelin marka waxaan ugu baaqi lahaa inay dhallinyarada wakhtigoodana ay samraan wayna gaarayaan ninkii samra ee waxaana rajaynayaa isbeddel deg deg ah inuu imaan doono haddii ilaa yaraado haddii wakhti jaanis la helo marka dhallinyar waxaan ugu baaqi lahaa mar walbaba inay ku dadaalaan siday xirfadooda u siyaadsan lahayeen sidai meelo kale wax uga raadsan lahayeen sida ay shaqo abuur u samayn lahayeen oo nafsiyan ah marka waxaan rajaynaya insha allah inay dhallinyarada daali doon haddii ilaa yaraado waxaa keliya hadda annaga aan qaxootiga marka aan hadda xeryahan dhadhaab aan joogno dhallinyarada wax kaloo haystaan maanta ma jirto waxay haystaan keliya waxbarashada keliya haystaan waxa weyn waxbarashada qaxootiga ah ee dhadhaab ka socoto ama iskuulaadka ama secondary ha ama primary ha ahaato waxaan ku waanaa inay wax bartaan ama diiniyan ama maadiyan labadaba ay dadaal fara badan u sameeyaan marka waxaa laga yaabaa waxyaalaha barashada zaa'idka ah inay horumar badan ka keenaan kuna dadaalaan marka waxaan mar walba kula talinayaa oon ku cadaadinayaa inay ku dadaalaan si wax u baran lahayeen waxbarashadoona siyaadsan lahayeen fadhiga u kici lahayeen waxaan arkay dhallinyaro fara badan oo marr qaarkood ku mashquulsan laadhuw ama waxyaalaha ku ciyaarto ama ciyaaro yaroon balamacni ah marka dhallinyaro inta dadaashan waa in yar marka inta badan inay dadaalaan baan rajaynaya intaas waxaan ku soo gunaanadaya kuna soo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada yaal habuurka oo aan maanta ku eegaynay mid ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo oo la yimid hal abuur cusub oo u dhallinyarada ku barayo xirfadda dhanka caafimaadka sidoo kalena qaar ka mid a dhallinyaradan uu shaqo abuur ugu sameeyey xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka hibada iyaal habuurka waxaa marti igu ahaa maxamed xaalays oo ah markaasi ninka dhallinyarada ah ee xirfadaha caafimaadka iyo sidoo kale shaqaabuurka u sameeyey dhallinyaradan barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadiino
haatanna xubintii cayaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulante wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasiina caawa la cayaarayo haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ah ka hor istaagtay kooxda manchester city inay u dabaaldegto horyaalka sanadka kadib markii laba gool iyo gool ay ku garaaceen kooxda tababare thomas tushel ayaana booqatay xalay garoonka kooxda manchester city kulankan ayaana ahaa mid adag iyadoo kooxda chelsea ay doonaysay inay soo tiigsato ama xaqiijisato booskeeda ka qaybgalka afarta sare ee sanadka dambe dalka ingiriiska uga qaybgalaya koobka horyaalada yurub halka kooxda manchester cityna ay doonaysay inay sii xaqiiqsato ku guulaysigooda horyaalka premier leaga kooxda city ayaana gool la hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahankooda raxiim starlin laakiin kooxda chelsea ayaa jawaab ka bixisay iyadoo laba gool ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah marcos alonso iyo xakiim ziyaaj kuwaas oo xalay ahaa xidigihii kooxda chelsea u suurageliyey inay galaan kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga kooxda liverpool ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa laba gool iyo eber uga badiyeen kooxda southampton tiago alcantarana waxa uu dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey tan iyo intii uu ku biiray kooxda liverpool goolka kale ee kooxda liverpool ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda sadio mane waxaana xalay ay sidaasi ku qaateen guul ay u baahnaayeen kooxda leeds united ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo gool uga badiyeen kooxda tottenham oo iyada maalmahan uu xaalka ku xun yahay leeds united ayaana goolasha saddexda waxaa u ka dhaliyey xidigaheeda kale ah dallas binfor iyo rodrigo halka goolka keliya ee kooxda tottenham uu u dhaliyey ciyaaryahankooda mainson kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la cayaaraya wolvis ayaa waxay isku aadan yihiin braton aston villa iyo manchester united oo kaalinta labaad ku jirta ayaa isku aadan westerham united iyo everton oo iyagana dadaal ugu jira ka mid noqoshada afarta sare ayaa wada ciyaari doona halka ciyaarta u dambeysa ay caawa dhex marayso kooxaha arsenal iyo westbrom albion horyaalka dalka talyaaniga ee sereagana kulamo ka tirsanaya xalay la ciyaaray kooxda naaboli ayaa afar iyo hal uga badisay kooxda isbasiya udunaysa iyo bolonyo hal iyo hal ayay ku kala baxeen inter milan oo horyaalkaasi loo caleyma saarayna waxa ay shan iyo hal uga badisay kooxda samdoria halka fiorentina ay labiyo eber uga badisay kooxda lazio kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya janowa iyo sesolo ayaa isku aadan benevete iyo kaleri ayaa is arki doona parma waxa ay la ciyaaraysaa atlanta verono iyo torino ayaa wada ciyaaraya roma iyo corotona ayaa isku aadan halka kulanka u dambeeya kulamada caawa uguna adag uu dhex marayo kooxaha yuventus iyo ac milan horyaalka laliga ee dalka sbeinna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda deportivo alves ayaa barbaro labiiyo laba la gashay kooxda levante barcelona iyo atlantico madrid eber iyo eber ayay ku kala baxeen kadisna waxa ay labiiyo hal uga badisay kooxda haweeska atlantico bilbao iyo sasuna oo wada ciyaarena laba iyo laba ayay ku kala baxeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa jira getaf iyo eber ayaa isku aadan valencia iyo viladolid ayaa is arkaya villarreal iyo saltavigo ayaa isku aadan halka kulanka u dambeeya kulamada caawa uu dhex marayo kooxaha real madrid iyo sevilla wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samakaaba oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha inala socodsiiyey
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqammo dad kale sida iska horimaadka dhaqammada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka erayadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood toddobaatannadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qoristaab soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahno caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suge iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o e-da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qaybqayb ah hadduu eebba idmo
haatanna kusoo dhowaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
idaacadii dhallinyarada ah ee laanta af soomaaliga e v o ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan mubaarak
Ilahay baryata badbadano الصعب